magaalada kismaayo had saddex iyo labaatan kilomitir oo toban iyo toddoba ay gabagabo noqotay oo dhammaatay oo toddoba hadda bilaabanayso ay noqonayso saddex iyo labaatan kilomitir oo waddooyin keliya laga dhisayo magaalada baydhabo waxaa laga dhisay ilaa ay hadda afar iyo toban kilomitir ayadana waxaa ugu jirto lix kaloo kilomitir waxay noqonaysaa dhowr iyo labaatan kilomitir inay u dhammaanayaan magaalada garowe ayadana sidoo kale waxaan ka dhisnay oo shaqooyin mar hore soo bilowdeen waddooyin gaaraya afar iyo toban kilomitir waxaa had socota buundo casri ah oo togga magaaladaas ama oo la yidhaahdo gambol bridge waxaa dhismaheeda wuxuu bilowday sanadkii hore oktoobar waxaan rajaynaynaa oktoobar sanadkan inuu dhammaado ama ka sokaba buundadaas waxa waaye waa boqol iyo afartan iyo shan mitir waaye oo toggaas kor marta waa buundo casri ah marka qarashka ku baxay lixdaas magaalo aad u badan yihiin halda halkan kuma soo koobi karo laakiin qorshaha waxaa noogu jirta in ay ku baxayso dhismaha lacag ka badan boqol milyan lixdaas magaalo inta hadda baxday oo aan qarash garaynay waxay gaaraysaa ilaa iyo ilaa iyo afartan milyan waxaana qorshaha ku jirta sanadkan inaan gaarno inaan qarash garayno ilaa iyo toddobaatan iyo kow milyan markii la bilaabayay sidii maanta madaxweynaha uu sheegay dadka waxaa ku jira shak waxbaa la leexsadaa waxbaa ballanqaad beenaa la sameeyaa lama fuliyo kontraktiyaa lala heshiiyaa musuq maasiqaa jiro waxa waaye waa run bani aadamka waa waxay u barteen inaan wax sidii raba loo fuliyo laakiin afar sano kadib waa aragteen magaaladan labaatan iyo saddex kilomitr aa la dhisay shacabka ugu faraxsan yihiin ay ugu maaragtay masxaradayaan